إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacada islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waxaa la baahiyey sawirada dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellada dhexe dagaalkaasi oo saraakiil iyo askar konton ku dhow looga laayay dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday fariisiin askarta dowladda federaalka ku lahaayeen degmada dayniile ee magaalada muqdisho wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa ka hadashay dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka ceelbacad iyo arrimo kale oo muhiima oo quseeya guud ahaan gobolka dowladda federaalka ayaa dhowr goor xirtay macallin dugsi qur'aan oo ku sugan muqdisho sababo la xidhiira astaanta sunnada rasuulka salaallahu calayhi wasalam oo mar weliba ka muuqata kulan u dhexeeya odayaasha iyo waxgaradka beesha liisaan iyo wilaayadii islaamiga ah ee bay ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas القرآن آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waxaa la baahiyey sawirada dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellada dhexe kaasi oo saraakiil iyo askar badan dowladda federaalka looga laayay sawirada oo habeenkii xalay la baahiyey waxaa ka waramaya haashim haye haashim maxaa sawirada kaaga muuqday waa mahadsantahay cabdisamed cabdulaahi maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala baahiyey sawirada qaar ka mid a askartii lagu laayay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo ay maalin ka hor dagaal kula wareegeen xooga ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sawirada waxaa lagu arkayaa askarta weerarka lagu laayay gaar ahaan ilaaladii madaxtooyada oo daadsan meelo bacaad ah inta badan meydadku waxay u yaallaan si teelteel ah taas oo muujinaysa in la toogta askartan iyagoo isku dayaya inay cagahooda ku fakadaan ama ay isaga cararaan goobta dagaalka laakiin waxaa haleelay rasaasta mujaahidiinta askartan oo dagaal culus oo ku qabsaday deegaanka ceelbacad ayaa gebi ahaanba wixii halkaas jooga waxay noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay iyo wax goobta isaga cararay ciidamada ceelbacad lagu laayey waxaa ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysa ciidankaas waxaana saraakiisha halkaa lagu dilay ka mid ahaa taliyihii ururka siddeetan iyo koowaad ee ilaalada madaxtooyada oo lagu magacaabi jiray burhaan wuxuu ka mid ahaa saraakiishii lagu dilay weerarkii ka dhacay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellada dhexe cabdisimadow waxaad arkaysaa dhiig fara badan oo askarta hoos yaalla askarta gobol xabad xabad ayay u dhaceen oo waxaad arkaysaa inay madaxa ciidda kula jiraan halka kuwa kalena ay dhabardhabar u jiifaan si kastaba ha ahaatee cabdisimadow dagaalkii ka dhacay ceelbacad ayaa waxaa lagu dilay afartan iyo shan ka tirsan ciidamadii halkaa ku sugnaa kuwaas oo ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada lagana keenay gobolka banaadir in ilaaladii madaxtooyada la geeyo ceelbacad oo ka tirsan shabeellada dhexe ayay dadka gobol ku macneeyeen inay tahay ciidan la-aanta haysata dowladda federaalka waayahanba si xowli ah ayay ku socdeen khasaaraha gaaraya ciidamada dowladda federaalka ah iyadoo xeryo iyo saldhigyo ay ku sugnaayeen ay soo afjarayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa mahadsan tahay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxa ay ka fuliyeen weerar ay ku qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka weerarka ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay fariisin ay ku lahaayeen xaafadda ood weyne degmada dayniil ee magaalada muqdisho tafaasiil dheeraada weerarkaas lagama helin wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa ka hadashay dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka ceelbacad iyo arrimo kale oo quseeya guud ahaan gobolka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya asigoo u warramaya warbaahinta islaamiga ayuu waaliga walaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kubaku tukaday waxa uu si faahfaahsan kaga hadlay dagaalkii dorad ka dhacay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe halka oo lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan ilaalada qaaska ah ee madaxtooyada sheekh kubaku tukada waxa uu sheegay in ciidamadan in lasoo afjaro ay muddo qaadatay laakiinse aakhirkii fursad lagu helay iyagoo isla jooga nimankaas muddo dheeray qaadatay in la qabto sababta oo ah waxay ahaayeen niman habeenkii guuraaya maalintii oo dhan wareegaya inta il maalmeeda keliya meelaha joogjoogi jireen waa carari jireen mujaahidiintu wax badan ay googoobeen waa la waayey waxay maqleen al-shabaab subaxdii waagu haduun bay weeraraa marka toddoba saac kadib maba seexan jirinba magaaladan weligood hal meel islama seexan marka duhur dharaara oo sideed saac iyagoo qayilaya oo fadhiya derbiyada ayaa laga kor daatay halkaasna ilaahay fadligii baabaa looga dhigay wixii ku dhacay oo ummadda dhan ay maqashaa ku dhacay ilaahay baana ku mahadsan waxa uu intaa ku daray saraakiil muhiim ay ku jireen askarta goobta lagu laayay ilaahay mahaddii afartan iyo lix nin ayaa bartaas la dhigay oo koofiye gadgaduudan nimanka dulmi ka ka keenay ma ogtahay madaxtooye ka keenay ee ceelbacd soo istaagay hadda masaariicdoodiyaa ilaahay keenay afartan iyo lix nin kor istaagna annagu waa tahay waxaa la sheegayaa inay jiraan saraakiil muhiim u ahayd cadowga saraakiil badanaa jirta ciidanka aniga horta ciidan anugu ku shaqeeya maahayn oo ii qornay laakiin burhaan cabdulaahi iyo inaa cabdulaahi filfil mid la yidhaahdo guddoomiyaha garcada laga dhigaa lalahay caanudhalaho heeru caysla iyo mid ina hadaafow miyaa la yidhahdaa adiga lix nin ayaan ka xasuustaa oo meesha teelay waxaa muuqda jab weyn iyo fashil dhanka ciidanka ah oo soo wajahay dowladda federaalka marba haddii ay gobolladii kale u qaaday ilaaladii madaxtooyada oo ay ka dagaalamayaan laguna dilayo runtii madaxtooye kuma taalla ceelbacd gurguurtana ma joogo laakiin asbaabtay u yimaadeen sida ummadda dhan ay og tahay nimankaas waxaa weeye gugubki waaye haddii badar dheri ka dhammaado gugub wax la yidhaha ku hara ciidankii oo dhan waa dhammaaday gurguurta awal baa ciidan asaguma samayn waxoogaa yaroo farmaajo meelaha uu ku sameeyey intuu isagu maqnaa ayuu ku baaba'shay meeshaan waxaad og tahay ciidankii ugu xoogga badnaay oo maraykanka iyo meelahaas ay ku faani jireen waatay xilka laga tirshay ilaahayna ku baabi'iyey meesha la yidhahda galcad kadibna waxaa la waayey wax dambe oo la keeno gurguurta marka xagaalkii dheriga xagaalkiisii uu keenay ciidankii wixii ugu dambeeyey uu heli karo oo joogay madaxtooyigu halkan keenay marka asbaabta u keenta waa duruuf ku timiday ee riyadii uu lahaa gurguurte kuwa ku tukada iyo askarta dowladda federaalka waxa ugu baaqay inay ka waantoobaan dariiqan saaxiibadood lagu dilay Ee, maanta fariinta aan u diraayo waxay tahay dhallinyarada ku marin habowday riyooyinka ee, xasan sheekh maxamuud oo u sheegayo waxaan leeyahay maanta jaanis aad haysatiin saaxiibadiin waa u jeedeen caylbacday yaaliin shalay waxay yeeleen galcab daraadna waxay yeeleen meesha la yidhaahdo hiruulagaab adinkoo kale baawur soo raaceen adinkoo kale ilmo iyo naago ayaa cidi sugaysay ninka kugu baabi'inaya meeshaas wax danahoo kaa galay ma jiraan laba boqoloo doolarna wax adduunkaaga ee aakhiradaada lagu gata ma dhamma dagaalkuna dagaal qadiyad soomaaliyeed ma aha oo soomaali loo dagaalami maayo ilaahay kitaabkiisa lala dilay ee sunnada nabiga meeshaad ku dhacdo waa jahannamo waxaan leeyahay marka dhallinyaradu hadda maanta jaanis ay haystaan si guud ka waantooba annagu dilkiinna iyo dhibaatadiinna iyo waxa hadda indhaxumada meeshan ka muuqata idinlama rabno laakiin ilaahay kitaabkiisa ninku soo duulay in la dila maahane si kale ee balaayadiisu ku ishaagaysa ma jirto had- asigoo hadalkiisa sii wata sheekh yuusuf sheekh ciise kobe ku tukada waxa uu baaq u diray ciidamadii ereteriya lagu soo tababaray kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay ka baxsadeen gacanta dowladda federaalka ah waxa uu ugu baaqay inay isu soo dhiibaan xarakada shabaabulmujaahidiin islamarkaana qoryahooda loo lacagay doono weerarkii doraad ka dhacay ceelbacad ee lagu dilay askarta faraha badan ee ka tirsanaa dowladda federaalka kii horey uga dhacay galcad oo ay daris yihiin laakiin ka tirsan gobolka galgaduud oo lagu dilay boqol konton iyo sagaal askari iyo kii lagu dilay in ka badan soddon askari ee ka dhacay hilowlagaab oo shabeellaha dhexe ka tirsan waxay quusgeliyeen ciidamada kale ee gobolka ku harsan kuwaas oo hoyasho iyo harsasho ka quustay dowladda federaalk ayaa dhowr goor xirtay macalin dugsi qur'aan oo ku sugan muqdisho sabab la xiriira sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo mar weliba ka muuqata mahad ayaa warkaas inoo soo jeedinaya xasan muumin mucalim daahir waa bare qur-aan oo saacad weliba dhibane u ah dowladda federaalka kadib markii uu magaalada muqdisho ka mari waayey ciidanka dowladda federaalka wuxuu muddo shan iyo toban sano ah dugsi qur-aan ku hayaa xaafadda saybiyaano ee degmada hodon wuxuuna la nool yahay dhaawac soo gaaray xilligii uu waddanku burburka galay macallinkan ayaa sii wadi waayey waxbarashadiisa jaamacadeed kadib markii ay dhowr jeer xirtay dowladda federaalka culeysyo isdabajoog ahna uu kala kulmay inuu ku socdo magaalada dhexdeeda waxay dowladda federaalku ku haysataa oo ay u xiraysaa cimaamad uu lafgareedka ku duubtay maadaama uu halkaasi dhaawac ka soo gaaray taasoo la-aanteeda uusan hadli karin wuxuu ka sheekaynayaa dhibaatooyin uu cimaamadaas awgeed dhowr jeer ula kulmay oo ay ku sameeyeen askarta dowladda federaalka xanuunkaas waa haya xanuunkii oo afku dhaawacin weli ugu tagan dhowr iyo toban sana laga joogaa magaalka ma aadi kaliyo ciidanku kugu dhega qaar markay ku arkaan qori lifiisa ugu bilaabaan dhankan leefa igaga yaalo anugu inta dhulii gaarsiiyey waxaa soo koobi kara maanta maahan nimbi waa isku dhaqan dadka maahan marka dhib magaalka maanta ma aadi kariyo keligii ma bixi karin waxbarasho nin waxaa ahay oo dugso sare dhameeyey oo jaamacadda markaas bilaa u ahaa wixii waa wedi waaye marka dhowr jeer lay xiray lay xiray lay xiray oo magaalka aan mari waaye dowladda federaalka ayaa macalinkan ka takoortay bulshada ku nool muqdisho waxayna ka hor istaagtay waxbarashadiisa jaamacadeed taasoo uu iska joojiyey isagoo meel dhexe marsiinaya cadaadis uu kala kulmay dowladda federaalka awgeed kulan u dhexeeya odayaasha iyo waxgaradka beesha liisaan iyo wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas maxamed daahir cali suw ayaa warka soo jeedinaya kulankan oo ay berber socotay dowro sharci ah ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana kulanka isugu yimid waxgaradka beesha laysaan iyo maamulka islaamiga ah ee gobolka baay iyadoo muddada kulanka uu socday looga hadlay jihaadka ka socda dalka iyo sida la isaga kaashan lahaa la dagaalanka shisheeyaha ku soo duulay waddanka sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo gebagabadii kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraaday siraaca u dhexeeya mujaahidiinta iyo shisheeyaha waxa uu shiikhu la dardaarmay odayaasha iyo waxgaradka beesha laysaan ee xaadirka ku ahaa kulanka may dardaaramay naftay naftiinba in dardaaramay ani una doonto islaamka unku dhiina mujaahidiinta macajuuxaan inay shareecada islaamka hoggaansanaa inay shareecada islaamkana daagda inay ilaahay shareecadiis ka dhagana inay ummateen muslimiinta ee ka dhagna inay ummato barna inay ilaahay ka hiranaana tabaaraka wa tacaala inay gaalada ku fogaanoo ku dheeraana inay leyla nahaaran gaaladaasi cadowgan ata inay ata inay una fahansanaano waana ka dhaqanoo ka camal falna gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha laysaan waxaana ay ballan qaadeen dhaqangelinta waxyaabihii lagu ballamay muddada kulanka uu socday ilaahay fadliye ilaahay baka mahadyaana mayla ninku digayha halwalaa walbaraa walraajaraleri lanka unugishay hoba gaalaw maylaray banaanka kumaroy aawka hoba gaalaw banaanka halkumaroy isla qaadanenga taawiya wadaadanin hata ninka nagan tantan may kale lani buraarijiyey maylaray gaal hob lagoori nafta madi ku bahaasa lanka dabarshay kubooda reedyey kumooda burburyaynbo dile gaaladun or nafbahaw hayto milankatuwaysan oo jahwareersan ya een baa lahan dadlunku digo haye dadluku sardhow hay alwalaa maylanin sheegay anti muslimiinta la xiriiriyo walbaraa'an anti gaalada laku birgaadado oo laku gohow lalaolaytamo yalanin sheeg kulley maybo horto ilaahay ilaahay maybo kalaamshay waliyar hoba la bilaawaba kii filinyin hoyo laylaka dhagadoonhaada reedlanka ilaahay infahamsiina madi walbadan lan sheegana maqaadadaw may kale lanin akhriyayhi kitaabo la eraw duruus aragdi adalaa'il muwaalaatu fii xukum ahlu ishraak si kastaba ha aatee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay kulamo gooni gooni ah la lahayd qabaa'ilada dega gobolkaasi warkii subaxnimo dhegaystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa